agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka jubbaland ah ayaa magaalada kismaayo ka daahfuray mashruuca maaraynta kheyraadka dadweynaha ee loo yaqaano seer oo soomaaliya ka taageero horumarinta hay-adaha si loo buuxiyo heshiiska bulsho ee ka dhexeeya dowladda iyo bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka jubbaland mudane nuur shaale ayaa sharaxaad ka bixiyey muhiimadda kulankan iyo faa'iidada mashruucani u leeyahay bulshada halkan waxaa isugu nimid inaan waxyar warbixina bulshada kala wadaagno mashruuc ka mida mashruucyada taageero dowladda jubbaland ka taageero howlo fara badan ka taageero mashruucaas oo maarata uu maalgeliyo bangiga adduunka oo la yidhaahdo s e r b oo marka af soomaaliya loo fasiro noqonayso sare u qaadidda khayraadka ummadda soomaaliya yani public resource waa khayraadka ummadda dadkana maaragtay ummadda soomaalida khayraad fara badan ayay leeyihiin oo u baahan maaragtay in hoos loo galo oo lasoo saaro mashruucan wuxuu leeyahay qeybo fara badan ayuu leeyahay laakiin saddexda ugu muhiimsan ayaa waxay kala yihiin sare u qaadida dakhliga ayaa qeyb ka ah taasoo aad iyo aad u muhiimsan sidaa ogtihiin in macnaha la improve gareeyo ama la horumariyo dakhliga dowladda jubbaland ayuu naga taageeraa sid siduu nooga taageerana waxaa weeyaan kow wuxuu siiyaa shaqaalaha ka shaqeeya dakhliga xirfado xirfado kala duwan sidii dakhliga loo aruurin lahaa loola jaan qaadi lahaa qaabka cusub ee casriga adduunka dakhliga loo aruuriyo hadday noqon lahayd maaragtay dhanka beriga iyo dhanka badda hadday noqon lahayd khayraadkaas sidii loo aruurin lahayu naga naga naga naga naga caawiyaa sidoo kaleeto mashruucani wuxuu isagana caawiyaa shaqada iyo shaqaalaha maaragtay xafiiska shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda jubbaland ayuu iyadana aad iyo aad u caawiyaa iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha oo isla socdo ayuu iyadana caawiyaa iyadoo sidoo kaleeto uu ka caawiya maaragtay dhanka horumarinta adeega bulshada iyo maaragtay shaqaynta si hufnaan leh ayuu iyadana maaragtay ka hormariyaa sidoo kale waxaa component kaloo muhiim oo mashruuca uu leeyahay iyadana b f m waxaa la yidhahdo public financial management sida maaragtay iyadana loo horumarin lahaa ama loo si wanaagsan loogu maamuli lahaa oo isla xisaabtan leh hanaanka maaliyadeed ee dowladda jubbaland dhammaan qeybaha aan soo sheegnay mashruucan wuxuu geliyaa qarashaad iyo juhdi iyo tababaro fara badan ayuu geliyaa ujeeddada kulankana waxay ahayd in bulshada lala wadaago maadaama waxaan ay bixinayaan dad kaleeto oo canshuur laga soo aruuriyay shacab annagoo kaleeto aan lagu bixinaayo in macnaha ay arkaan in bulshada ay u adeegayeen iyo dowladdoodaba in maaragtay ay ka warhayaan mashruucan waxa uu yahay oo haddii dhowaan ay si randamli ah ama tusaale ah uu qof uula kulmo uu yidhahdo mashruucaas ma ka warhaysaan oo kale uu yidhahdo ha waan ka warhaynaa wasaaradda maaliyadda ayaa waana la wadaagtay